kulankani dhaqaalaha loogu arurinayay xarunta islaamiga ee ibnu cabaas ee magaalada hombaasa deegaanka majiinka ku taala ayaa waxaa kasoo qeyb galay culamaudiin ka yimid magaalada nairobi oo u yimid barnaamijkani waxaana kamid ahaa culamaudiinkaasi doctor sheekh maxamuud shibli iyo doctor sheekh aadam sheekh cali iyo culamaudiin kamida kuwa magaalada hombaas oo ay ka mid yihiin sheekh cabdiraxiin abucaynen iyo sheekh cabdiwahaab isxaaq ibraahim iyadoo laba sano ka hor bilowday dhismaha xaruntani oo ka kooban masaajid iyo madarasooyin islaamiya ayaa haatan waxa uu marayaa meel gabagaba waxaana maamulka masaajida gacanta ku haya ay ku baaqeen in muslimiintu ay garab istaagaan sheekh cabduuli cismaan oo kamid a mas-uuliyiinta xarunta ibnu cabaas ee magaalada mombacasa ayaa waxa uu sheegay in dhammaystirka masaajidkani uu baahan yahay lacag gaaraysa labaatan milyan oo shilin
waxaan rajaynaynaa baahida communitygeenna in markaskaas uu daboolo masjidkaas sida runta ah gacanta dibadda inooga timid aad bay u yarayd ilaahay baa ma hadda iska leh walaalaha mombaasa jooga ee khaasatan soomaalida ana mahad ballaaran baan u celinaynaa oo isku tashaday oo markaskaas lacagtaa intaa dhan bixiyey waxa soo hadhayna waa wax aada u yar waxaan rajaynaynaa in caawa aan loo kala kicin ganacsatada reer mombaasa oo inta badan masaajidkan dhismihiisa ka qayb qaatay ayaa mas-uuliyiin ka tirsan holalkan ka hadlay waxa ay sheegeen inay tahay arrin muhiima ka qayb qaadashada dhammaystirka masaajidka wax dheefaa la rabaa meel soomaalidu waxay tidhahdaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro caawa horta waxa nagala rabo waxa weeyaan masaajidkan ibnulcabaas inaan dhammaystirno haddii ilaahaydba waxa noo haray waa wax yar oo hadda aanan qiimo badan lahayn wax badan aan aruurin jirnay tan ugu laciifsan waayo dhammaystirna waa noo joogaa khayr allah idin siiyo reer bambaasa waa ammaanan yihiin waxay ku ammaanan yihiin wax badan wax badan wax badan ayagoo rag yar ah oo meel iskugu imaaday ayay wax badan qabtaan ilaan kii hore wax u bixiyey waxbaad bixisaa dhihin aan ku darno kii hore aan ku darno kii kale aan dhammaystirno hal mar micnaa masaa'idka dhinac aan ugu soo jeesanno
intaasi kadib ayaa waxaa la guda galay aruurinta dhaqaalaha
yaa shan boqol ugu deeqay masaajkaas oo qofka lixaad noqday allah idin barakeeyo sadaqadiinna allah idinka aqbalo sulaymaan ciise ayaa sadaqada la baxay oo qofkii lixaad noqday isagana sadaqada allah ka aqbalo isaga iyo waalidkiiba allah u aqbalo
halkani ayaa waxaa lagu aruuriyay lacag gaaraysa toban milyan oo shilin sida uu ku dhawaaqay sheekh cabdiwahaab isxaaq ibraahim waa arrin runtii aad iyo aad loogu farxo ilaahay subxaana wa tacaala ha naga aqbalo sadaqa maaragti jaari ah ha nooga dhigo ducooyinkii la duceeyo o dhan allah inoo aqbalo waxaa loogu baaqay muslimiinta ku nool magaaladani mombaasa iyo weliba sidoo kale gobollada kala gedisan ee dalka inay ka qayb qaataan taburcadda masaajidkani iyadoona haatan ay dhiman tahay lacag gaaraysa toban milyan oo shilin oo lagu taageerayo dhammaystirka masaajidka maxamed cabdi bootaan warbaahinta ista magaalada mombaasa